ma jirto meel ka mid ah caalamka oo sidan uu martigeliyey dhimashada tirada badan ee suxufiyiinta siday ugu baabeen dagaalkii gardarada ay ciidamadu gumaystay ay yuhuudda ku qaadeen marinka khaza oktoobar toddobadeeda labada kun saddex iyo labaatanka ciidamada gumaystay ay yuhuudda waxay suxufiyiinta ku dileen duqeyn ikhtiyaali weliba toogasho bareer ah waxayna ku dumiyeen guryahooda weliba qaarkood iyagoo ayla joogaan xaasaskooda iyo weliba carruurtooda waana arrin caalamkao dhan uula fajacay maadaama uusan weligii la kulmin gumaad midkan la mid oo lagula kacayo suxufiyiinta waxaana dagaalka iyo duqeymaha marinka khaza ku baxayen ka badan laba boqol iyo toddoba suxufi oo ka koobnaa dhallinyaro dumar waayeel iyo rag intaba su-aasha weyn ee meesha taala ayana waxay tahay maxay yuhuuddu iclaamiyiinta iyo suxufiyiinta soo gudbanaya xaqiiqada dagaalka ay u beegsanayaan inta badan wuxuu maamulka gumaystaha yuhuuddu ka sameeyey suxufiyiinta falastiiniyiinta iyo kuwa khaza sheekooyin malaawaala oo ku saabsan qadyada dhulkooda iyo waddankooda maamulka yuhuudda ayaana si weyn eedeem ugu jeedinaya qaar ka mid ah suxufiyiinta dilkooda sababa murun aad u daran iyo cambaareen heer caalami sidaba dhacdii markii uu dilay ismaaciil qowl oo ahaa weliyo ka howlgala shabakadda wararkii aljaziira waxuuna ahaa mid si weyn usoo gudbinaya xadgudubyada maamulka yuhuudda ee ka soconaya magaalada khaza waxaanuu kalin weyn ka qaatay soo naqlinta akhbaaraadka la xidhiidha xukugalka ay ciidamada yuhuuddu ka sameeyeen isbitaalka shifa wuxuuna dhintay xilli uu ku guda jiray soo gudbinta weerarkaasi xukugalka ah ciidamada yuhuud ayaana gudaha isbitaalka ku duqeeyey iyadoona maalinkaasi ku beegneed xilligii uu shahiiday ismaaciil haniye madaxii hore maktabka siyaasadda ee kooxda muqaawamada falastiin maamulka gumaystaha yuhuud ayaa waxuu surtaa ku sameynayey in marinka khaza ay soo gaadhaan suxufiyiinta ajaanibta ah kadib markii uu qarxay dagaalkii weynaaye duufaanul aksa waxaana asbaaba uu ugu diiday loo aaneynaya laba arrimood oo midkood uu yahay inay soo gudbinayaan warar xaqiiqa oo ku saabsan wax uu khaza ka fulinaya ee duqeyma iyo burburin ah waxuuna ahaa mid ka cabsanayeen caalamku kala kulma fadeexad iyo ceeb maadaamay warbaahintiisa tabinaysay inay dagaal kula jiraan kooxaha muqaawamada falastiin balse arrinka uu midkaasi ka gadisnaa midda labaad ayaana inuu ka cabsi qabayn kaamirooyin ka soo qabtaan jaraa'imka foosha xun halkaasna ay ka tabiyaan sheekooyinka iyo qisaska dhabta ah maadaama iyagu yihiin warbaahinno iyo wakaalada caalami ah adduunka dacladiisana laga daawado sidaas iyadoo ay jirto suxufiyiinta falastiiniyiinta iyo qaar ka mid a kuwa carabeed ee ku sugan marinka khaza ayaa waxay tabinayeen wararka khaza balse maamulka yuhuudda ayaa waxa iyaga qudhooda kala kulmeen arrimo kala duwan oo dhibaateyni karaa warbaahintooda iyo akhbaaraadka ay tabinayaan waxaana uu burburin daran kula dhaqaaqay muwasasaadka iclaamiga ee falastiiniyiinta wuxuu beegsi gaara ku haya baqaaradooda isagoona bartilmaameed ka dhigtay kaamirooyinka iyo qalabyada kale wax lagu duubo waxaanuu qaab dhagaraysan ku dilay qaar badan oo ka mid ah suxufiyiinta falastiiniyiinta wuxuuna beegsanaya xarumaha aljaziira isagoona burburiyo guryahooda iyo xarumahooda rasaasna oo dowga qaadaya guud ahaan suxufiyiinta kolkay isku dayeen ay aadeen meel ay duqeen ama ciidamada yuhuudda ay dhibaato ka geysteen wuxuu sidoo kale samayni jiray inuu tashwiish ku furo waxyaabaha ay soo warinayaan wuxuuna wararkooda ku daba xili jiray warar kale oo been abuur ah kuwaasoo la doonaya in lagu leexiyo xaqiiqada warbaahinta falastiiniyiinta wuxuuna ahaa mid mararka qaar xabsigu u dhaadhiciyo suxufiyiinta inta uu dagaalka socday ayuuna qafaashay qaar badan oo ka mid ah suxufiyiinta kasoo waramaya marinka khaza xilliyada qaarna waxaa badhecaysa in ciidamada yuhuudda ay guryaha ku gubaan wariyaasha khaza sidaba ay mar ku sameeyeen saxafiga lagu magacaabo khadiira camaad ali franji dhaawacyada wariyaasha ayuuna diiday maamulka yuhuudda in la daaweeyo taasoo muujinaysay sida ula kacaya uu beegsanayey wuxuu sidoo kale hanjabaadyo maamulka yuhuudda u soo dirayo suxufiyiinta waxaana mararka qaar dhacaysa in dhanka internetka loo soo mariyo hanjabaadyo mararka qaarna lasoo garaaca telefoonkooda mararka qaarna hanjabaadyo loo soo mariyo barnaamijyada ka baxaya warbaahinada saynada yuhuudda xaaladahaasoo dhan iyadoo ay jirto dhibaatadaasna ay la kulmayaan suxufiyiinta falastiiniyiinta haddana isma aysan dhibin oo waxay yahayn kuwa gadhab istaagan dadkooda iyagoona gudbinaya xaqiiqada dagaalka khaza iyo gumaadka maamulka yuhuudda uu u geysanayo shacabka reer khaza dhibaatooyinka ay kala kulmayeen ciidamada yuhuudda ayaana waxay ka dhigteen halkudhigyo waxayna sii wadeen inay waddo kasta oo sahlan ay codkooda ku gudbiyaan waxayna ku guulaystay inay bannaan ka keenaan jaraa'imta cadowga ee ku aadan abriyada awood kastoo ay leeyiin ayana doonaya inay ugu heliyaan dadkooda waxayna mar walba diyaar u ahaayeen inay gutaan waajibaadkooda saxafiyiintii dhintayana waxaa bedelkooda soo baxaya kuwo kaloo halkooda kaan baqaada soo gudbinta wararka xaqiiqada ah waxaana sawir saxa oo lagu kalsoonaya ay kasoo gudbinayeen dagaalka halkaasi ka socda waxayna gaarsiinayeen caalamka afartiisa jiho waxayna ahaayeen kuwo ku sugan daa'irada halista dhexdeeda waxayna mar walba la kulmayeen iyaga iyo qoyskooda duuqimo barirawa kaga imaada dhanka maamulka yuhuudda sida ay dadka reer khazow la kulmayeen dhowr jir ayayna barakaceen sida dadka reer khazow kale caalamka oo dhanna wax uu arkay suxufiyiinta khaza sida ay bartilmaameed u noqdeen waxayna la mid ahayeen dadka reer khaza waxayna mararka qaar soo gootinayeen dadkii ay jecel yihiin waxayna wajahayeen gaajo aad u daran qabowga khaza ka jira darteed ayayna mararka qaar la gariirayeen waxayna dareemayeen xanuunka dhaawaca shaki kuma jireen khazay martigelisay sheekooyin ay dadka kale uga sheekayso gumaystaha yuhuuduna wuxuu ku guuldarraysa inuu xaqiiqada qaryo wuxuu sidoo kale ku fashilmay dhammaan mu'asasaadkii uu doonayey in daha lagu saara akhbaaraadka runta ah waxaana ka qaalib noqday xaqiiqooyinka ay gudaha qidaaca khaza ka soo tabinayaan suxufiyiinta aan marnaba firaaqinin garabka shacabkooda rayidka ee falastiiniyiinta waxayna ciidamada yuhuudda ku horfadii xoobiyeen caalamka hortiisa iyadoo been iyo khulaafaad ee warbaahinta yuhuudda u tabinaysay shacabkooda hawadan u marinaysay muddo sanad ka badan warar xaqiiqada ka fog suxufiyiinta marinka khaza ka soo tabinaya wararka waxay haatan mudan yihiin in la gadoonsiiyo jawaa'is dhanka geesinimada ah maadaama ay sugnaadeen dhabar adeeg ballaaran ay muujiyeen waxayna rafaad badan u mareen islamarkaanay ku dulqaateen qadyada shacabkooda iyagoo si dhaba u soo gudbinaya waxa ka soconaya marinka khaza ee daaha ka saaran wejiyada caalamka waxaana suurtagal ah in suxufiyiinta ku sugan marinka khaza ay midan u noqoto mid ka mid a qisooyinka noloshooda waxayna beri kamalan oga waramayaan jiilka dambe iyagoo uga xikaayoonaya dhammaan sucuubaadkii ay la kulmeen suxufiyiinta kadib dagaalkii taariikhda gale iyo duufaanu laksa suxufiyiinta intii uu dagaalka socday waxyeelada ay soo gaadheen waa ay fara badan yihiin sidaan soo sheegnayna inta uu dagaalka socday waxaa ku dhintay khaza iyagoo garab istaagan dadkooda in ka badan laba boqol iyo toddoba suxufi sidoo kale waxaa jira suxufiyiin ay saameeyeen dagaalada islamarkaana ku waayey qaar badan oo ka mid a dadka ay jecel yihiin waxaana ka mid ah suxufiyiinta dagaalka khaza ku waayey qaraabadooda suxufiga lagu magacaabo wayla daxdoox kaasoo dagaalka khaza ku waayey tiro aad u badan oo ka mid ah qoyskiisa sidoo kale suxufiyiinta ku dhintay dagaalka khaza waxaa ka mid ah qadiira camaada lifranji oo ay maanta suxufiyiinta qaar ku tilmaamaya inuu tusaale u yahay wariyaasha reer khaza maadaama uu la kulmay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay inuu gala xabsida maamulka yuhuudda kadibna ay ku gobaan isaga iyo qoyskiisa gurigiisa halkaana uu ku dhinto si kastaba sheekooyinka wariyaasha reer khaza waa qayb yar oo ka mid ah tusaalaha dadka falastiiniyiinta oo dhan waxayna la kulmeen waayo aragnimo ballaaran waxay tilmaam guud ka bixiyeen dagaalka oo dhan waxayna aan baqadeen waayo aragnimada jiilkii hore iyo tilmaamahooda waxayna ku qasbanaadeen inay qaadaan mas-uuliyadda aada u culus waxayna noqdeen kuwo baxay intuu dagaalka socday iyo kuwo baaqi ah waxuuna caalamkao dhan markhaati ka yahay in loo beegsanayo suxufiyiinta sababo ku aadan xaqiiqada ay sheegeen ceebaha maamulka yuhuuddan ay bannaan ka soo dhigeen sidaasna ay ku noqdeen bartilmaameed ee si gaara oo ugaarsadaan ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda